dhegaystayaal haddaan idin dulmarno kulamo ka tirsan champions leaga ayaa maanta ay berritoola dhici doona gaar ahaan guruubyada kulmadii ugu dambeeyey ka mid a kulamada la dheelayo waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan kulanka ugu soo horreeya ee maanta dhici doona gruupka e ayaa naadiga spartik moscow waxay la dheeli doontaa naadiga maribor halka sevilla oo sbain ka socotay la dheeli doonta naadiga liverpool gruupkan waxaa hogaaminaya naadiga liverpool oo afar kulan oo ciyaartay iskale siddeed dhibcood sevilla toddoba dhibcood ayay iska leedahay spartik moscowna shan dhibc ayay iska leedahay mariborna hal dhibc ayay iska leedahay sidoo kale gruupka f naadiga manchester city waxay la dheeli doontaa naadiga dalka holland ee fenord s s c napoli waxay la ciyaari doontaa naadiga shakhtar donesk gruubkaasi naadiga manchester city ayaa hogaaminaysa oo afar kulan oo ciyaarta iska leh labiyo toban dhibcood shakhtar donesk waxay leedahay sagaal dhibcood s s c napoli waxay leedahay saddex dhibcood feynoodna marna ma badin marna barejo ma galan wax dhibca iskama lahan gruubka g waxaa besiktas ay la dheli doontaa f c borto halka monaco iyo naadiga rasen bol sports libsigna ay dheeli doonaan gruubkaasi naadiga kubadda cagta ee besiktas ayaa hogaaminaysa toban dhibc iska leh boortona lix dhibcay iska leedahay naadiga rasen bol sports libsigna waxay leedahay afar dhibcood monaco laba dhibcood ayay iska leedahay sidoo kale dhegaystayaal gruubkaasi markaaynu ka gudubno gruubka h naadiga kubadda cagta apple waxay la dheli doontaa naadiga real madrid brusia dortmund iyo tottenham hosber ayaa sidoo kale ballansan tottenham ayaa gruubkaasi toban dhibco ku hogaaminaysa afar kulan oo ciyaartay real madridna toddoba dhibc ayay iska leedahay naadiga brusia dortmund iyo naadiga apple min laba dhibcood ayay iska leeyihiin marka laga soo tago kulamadaasi champions leaga ee maanta dhacaya waxaa sidoo kale dhici doona kulamo kale oo isla champion leaga maalinta berita waxaana kooxuhu beri isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee barcelona waxay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta ee yuventus halka sporting club de portugalna ay la dheeli doonta olombiacos roma iyo atletico madrid ayaa dheeli doona naadiga kharaabak f k waxay la dheeli doonta naadiga chelsea anderlecht iyo bayern munich ayaa dheeli doona paris saint germain celtic ayaa dheeli doona sidoo kale naadiga basel iyo manchester united waa wada ciyaari doonaan naadiga kubadda cagta c s k a moscow iyo benficana waa ay dheeli doonaan kulmadaasi oo kulmada britola dhici doona xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas haynoji